in ka badan soddon dhallinyaro ah oo ka mid ah dhallinyarada waxbartay ayaa fursado shaqo oo macalinimo ka helay iskuulka hormuud oo laba xarun ku leh xaafadaha kooshin iyo xawataako ee magaalada beledweyne cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ka mid ah maamulka iskuulkan ayaa rediyo beerlulo uga waramay maadooyinka ay dhigaan macalimiintan fursadaha shaqo abuureen iyo qaabka lagu qaatay way jiraan dhallinyaradaas adig ku dhowaad ilaa soddon intaas tiradane intaas ayay u dhexaysaa in oo u sameeyey shaqo abuur iyadoo markaasi dhallinyaradaasi ay ahaayeen kuwo hamigooda oo yahay had iyo jeer in ay gobolka ay iskaga tagaan ama wadamo kale ay aadaan oo ku dhiirageliyay dhallinyaradaasi macadka hormuud macalimiintiisa herkeeda markaasi ugu sareyso in dhallinyaradaasi ay had iyo jeer ayaga ay ismunaafacadaan mustaqbalkoodana markaa wax ay ku qabsadaan
ulajeedka dhallinyaradan aada fursadaha shaqo ugu abuurteen maxay ahayd
maasha allah waa su-aal markaasi aada muhiim u ah ulajeedka ugu weyn oo shaqooyinka loogu abuuray dhallinyarada waxay ahayd badanaa dhallinyarada xiliyada waxbarashada markay dhammaystaan heerarkooda kala duwan haddii ahaa leed heerarka markaasi hoose dhexe misna heerarka sare waxaa soo wajaho caqabado aada u badan maskaxdoodana had iyo jeer ka guuxaya ayaa iska jiro marka ulajeedka ugu weyn oo dhallinyaradaasi ugu abuurnay badankood shaqo abuur waxay ahayd in aysan ka tegin dalkooda oo ay dalkooda ay joogaan dalkooda iyo dadkoodana markaasi ay wax u qabtaan qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta xirfadaha macalinimo ayaa rediyo beerlula u sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka loo sameeyey anigoo helay fursad shaqo oo ka helay iskuulka hormuud sidaas darteed waa u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta sharafta leh ee iskuulka hormuud sida wanaagsan igu soo dhoweysay wayna ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol iskuulka hormuud waxaan ka mid ahay dhalinyarada ee gobolka hiiraan kuwaasoo wax ku bartay gobolka ilaa iyo heer jaamacadeed sidoo kale waxaan ka mid ahay dhalinyarta markaasi fursad u heshay in ay shaqo ka helaan isla gobolka anigoo markaasi bara ka ah ee iskuulka hoose dhexe iyo iskuulka hoose dhexe ee hormuud kaasi oo markaasi aan ka helay fursad shaqo waana markaasi ay ku mahadsan yihiin dhammaan dhammaan maamulka iyo iyo macalimiinta ee iskuulka hormuud